maalintii caalamiga ee cadaaladda bulshada iyo weliba si rasmi ayaan ka dhawaaqay golaha guud ee qaramada midoobay labaatankii nofembar labada kun iyo toddobadii iyadoona londooradii labaatanka febraayo in la xuso sanad walba tobanka juun labada kun iyo sideedii hay-adda shaqaalaha adduunka i l o iyo weliba simidaysan iyo ansixday baaqa cadaaladda bulshada oo lanka talgalay si caalamiyiinta cadaaladda ka salaysan sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo shantii shirweynihii adduunka horumarinta bulshada oo uu soo ka dhigay magaalada copenhagen ee dalka denmark meelaasoo in ku badan boqol hogaamiye siyaasadeed ka ballan qaadeen la dagaalmowka saboolnimada xaqiijinta shaqa abuurka buuho iyo dhisowka bulshooyin xasiloon oo nabdoon weli kale iyo iskarehna horumarka bulshada oo diiradda saaro waa danta iyo wanaaga dadka bili febraayo labada kun iyo shantii dowladaha xubnoka ee qaramada midoobey waliba iyo reedan fiidriyo ka sameynaa baaqa copenhagen iyoona ka doodeen siyaabaha markaasi lagu horumari karo cadaaladda bulshada labaatankii novembar labada kun iyo toddobadii golaha guud ee qaramada midoobey waliba uuse si rasmi aan ka dhawaaqay in labaatanka febraayo iyo nagata maalinta caalamiga ee cadaaladda bulshada taasoo markii ka horeetay la xusay sanadii labada kun iyo sagaalkii gudoomiyaha ururka haraabta degmada baydhabo hindiya al isaaq iyo waliba un walku weydiinay heerka cadaaladda bulshada iyo helaa
maaltungek e maalin eednin qiimo wiingo cadaalad hooba la era koley mayla eraayo cadaalad isku badanta dhini kasta nagadaasa laakiin haweenkun degmadun bay dhawo hooba bilaan maalinta maalintunglay shaleediya mee bilaan hoona mar walba ma inteeginna haddeena gudoomisaha haweenkan ahaa ee inta il halmaato oo tumunka xaafata hooyooshad ma inteeginna degmadun bilaantee sidii cadaalad keela fadi meel dheer in meel gaaban un angala fadni iyo inteeginna cadaaladda horta sila fadowba horta ilaahay laku helay may helo cadaalada ada sidii sila fadaayno ma erkor laakiin cadaalad doritaala ma erkor cadaalada yaala midhal e haddana si cadaaladan kasareet unu kadeera fadni hadda jidsheeka jarna waxaana ku miday bulshada magaalada baydhabo iyo weliba ku hadalana fikir showkiyadan maalinta cadaaladda bulshada wali inku dhiganta iyo sidiion aragayaan in la horumariyo cadaaladda bulshada islamarkaana walaku qobda walkastoo cadaalad daro sheeno koraa cadaalad waliba yeeta dumarkaasaytii bani-aadanka isa ka nooliya waana adduunka oo dhan lankuma aragna inay la rog qofka dadnimadiis iyo mayb waa ardayda qofnimadiis iyonay bulshanimadiisba markaasayti isa maybu arday lise inis cadaalad ishela markaasaytii maybu arday isu noolada kor cadaalad laantiya ini nolodanjarna guutaan bani-aadanka cadaaya ilaahay mayb waanin sheeg cadaalad waliba wahto unaninka jartan wananinka suganaatay nolol iyo mayb waa ardayda wanaag iyo mayb waa isbadbaadin iyadaan bogaadiye ana aragtiday mayba qabee korlanqaada wacyiga bulshada dhanka sharciga inoonahay bulshada dhinaca sharciga walku wacyigeliyo insha walbadan ku ogaadaan xuquuqda aadanaha walku ogaan waajibaad sheelen walku ogaadaan waajibaadka qaran walku ogaadaan siyo on raadsadaan cadaalad furan oo hufan maybaas lahay inshagada dhinacaasi ka weynoona wacyigelin kusuubi oo wacyi dhankoonahay sharciga bulshada dhatiya masiyo haquuqdii on raadsada lahaayaan inoonahay la suubiya qaba ka dambeyntii xeerlaaliyaha gobolka baay mukhtaar cabdiqaadir xuseen iyo weliba usana ku waramahayo sida maxkamado iyo shaqeeyayaan iyo xukuunadan ka badan deegaankan iyo ka rideen sanadoogi lah dhaafi iyadaan mahadsantaa horta dacwooyinka xafiiska xeer ilaalinta dowlad goboleedka koonfur galbeed usla tacaalow mayba ku mid ee oogista dacwooyinka ciqaabta ee dacwooyinka danta guud ee iyonay dacwooyinka dadka naafada ee mase mayba waa waayeelka zaa'idka ee mase iyaalka agoonta eh yatiinta lankasow iyo xafiiska xeer ilaalinta shago kaleeyi wana oogee iyo xuquuqda dowlad goboleedka koonfur galbeed xafiiska an astaysanyi in usa qobada xafiiska shaqooyinkaasana qobade kiisaska una deerana kiisas oo lagu sinaan i cadaalad sababtoo ee eedaysanaha marka usa la sheena horta may la ogaaday marka anka horeyta oo usa booliiska usa sheena eedaysanaha may la sheenay warqad horgeene xafiiska xeer ilaalinta may baa ogaaday mase fiiriyay horta faldambiyad dhiyay faldambiyad haddii dhihi jawaabta haanagad okay eedaysanaha ma xafiiska xeer ilaalinta mase maxkamadoo la horsheenay eya eedaysana fal ka sameey okay eedaysanaha haddii usa ay eedaysanahi ka sameeyay jawaabtahaanaga mahetana kooyase qodobkuusa laha ka eeday ifal dembiyeedka usa galay mid islee saxanga haa hooba eta xafiiska xeer ilaalinta iyoonay maxkamada may sameeyeen xabsi xalaale may baana u gudbiyaayana xabsiga dhaha ee degmada baydhabo si usa garsugoonka nagada oo xafiiska xeer ilaalinta usahan gudbi haanshadii eeda iyoonay walaay kiisas shay la halmaala